bismillaahi raxmaani raxiim qodobada wararka idaacadda jowhar waxa uu idin hayo waxaa ugu dooroon madaxweyne cali guudlaawe oo booqasho dhiirigelin ah ugu tegay macuusleyda deegaanka juxay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo muqdisho ka furay kulanka saddexaad ee wadatashiga ururada siyaasadda iyo daneeyayaasha doorashada shirka sannadlaha ee qiimaynta iyo dibweegista caafimaadka oo maanta maalintiisii labaad ka qabsoomay magaalada muqdisho wararka dibaddana waxaan idinku haynaa in ku dhow lixdan askari oo ka tirsan ciidamada kongo oo maxkamad la soo taagay
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahayn qodobadii warka ugu door karoona haatan isagiyo fidsan madaxweynaha dowladda hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa booqasho dhiirigelin ah ugu tegay maanta ciidamo ku sugan deegaanka la yidhaahdo juxay oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe madaxweyne guudlaawe ayaa la hadlay ciidamada deegaanka oo loo yaqaan macuusleyda waxaana uu sheegay in aan la joogin wakhtiga gacmaha laga laaban lahaa damaca al-shabaab
waxaan idinkaga mahad celinayaa sidaad isu xilqaamteen ood u diyaargarowdeen cadowga duulaanka ah ee dalkan horumarka iyo deganaashada u diiday sidaad qora ugu qaadateen aan idinkaga mahad celinayaa idinkoon cid iida abaabusho jirin inaad go'aansateena naftiinni iyo maalkiinni aad difaac kula jirtiin runta waa bogaadinaya waana idinku ammaanayaa waa la ogyaha dadka deegaankan dego qaybtii libaaxad ka qaadateen dalkan dibu xorayntiisii marka la bilaabayey meeshaad ka bilowdeen ee ilaa aad galguduud ka dagaalamayseen ee dad qayb idinka mida ku soo dhimantay qayb idinka midana ku dhaawacantay runta waa idinku ammaanaa waana bogaadinayaa waana wax laydinku yaqaano maalinkay caddahay inaad qayb libax ka qaadatiin wax laydinku yaqaan waayey waa idinku ammaanaa waana idinkaga mahad celinayaa nimankan dalkan horumarka u diiday deganaanta u diiday waxay u soo socdaan waa naftiinna iyo maalkiinna iyo sharafkiinna ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda hirshabeelle ayaa waxa uu xusay in ay guuldaraysteen iskudaygii cadowga oo ay maanta weerarada ku soo qaadeen deegaanka cadowguray oo ka tirsan degmada buulo burte ee gobolka hiiraan iyo iyo deegaanka ceel cali axmed iyo degmada alkowsar oo ka tirsan gobolkan shabeellaha dhexe dowladda federaalka iyo statekuba diyaar waxay u yihiin nimankan cadowgaa dalka in laga xureeyo diyaar waxay u yihiin wax alla wixii lagula dagaalami lahay ee risaasana diyaaray la tahay dowladdu waxay diyaar la tahay wixii lagu noolaa lahay markii qoftu hadday uun labaatan afar sac dagaal ku jirto waxay ku qasban tahay inay wax cunto wixii la cabi lahay wax la cuni lahay diyaaray u tahay risaasta qoryaha lagu shubi lahayna diyaaray dowladdu la tahay naftiinnana idinkaaba hore u soo qadimteen oo shalaad dagaasheen maantana inaad dagaashiin waxaad qorraxda u taagantihiin waa wax kasteed u baahantihinna waa laydin garab taagan yahay hadday dowlad federaal tahay iyo hadday state tahay intaba waa laydin garab taagan yahay guud ahaanna hee waad arkaysiin deegaamo badanaynu ku leexan kara inaa jiro rag iska dhacshay maalin dagaalna idinkana waxaad ka tihiin waa la yaqaanaa anaa huba inayn idinku soo degdegayna inaan qoryahayna qaadanno u diyaargarowno hadday yimaadiinna waa rag sidaynaahe shala sidaad casharka ugu dhigteen mid kii ka baaxad weyn in loo dhigaa la raba haddii la raalli ka noqdo aad iyo aad aad u mahadsantihiin ballantaynu waa deegaanadan kaynaah oo dadkaynu xornimo ay ku noolaadaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha ayaa maanta muqdisho ka furay kulanka saddexaad ee wadatashiga ururada siyaasadda iyo daneeyayaasha doorashada weriye abshir cabdulaahi ayaa warkan muqdisho ka soo diray guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa maanta muqdisho ka furay kulanka saddexaad ee wadatashiga ururada siyaasadda iyo danayaasha doorashada kulankan ayaa waxaa kasoo qaybgalay aqoon-yahano hogaamiyaasha ururada siyaasadda iyo madaxda guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka iyo sohdimaha waxaa shirka xoogga lagu saarayaa in la dhegeysto aragtida ururada iyo danayaasha doorashada iyadoona la isla falanqeynayo qodobada ay soo gudbiyaan madaxa diiwaanhayaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka iyo sohdimaha maxamed axmed cumar ayaa ugu horeyn shirka daafuray xubnaha guddiga qaar ka mid ah ay yihiin xubno sharciyaqaan ah oo bal haddii ay suuragal tahay qodobada qaarka ad adag ay noo qiildayd karaan oo ay dib ugu noqon karaan oo ay ka soo saari karaan waxyaabo fududayn karaya howlaha ama caqabadaha hortaagan diiwaangelinta ururada siyaasadda waxaan ku rajo weynahay fadhigan maanta halkan aan isugu nimid in ururada siyaasaddu waxyaabo badan oo mugdi uga jiray ama qeexid la-aan ha noqoto ama waxyaabo kale ay tabanayaan ha noqotee in laga shifayn doono xubnaha guddiguna ay halkan xaadir ku ahaanayaan ilaa galabta waxaanan rajaynaynaa in arrintaasi aanu isla meel dhigno oo su'aalo dambe oo aad u ad adag aanay la kulmin ururada siyaasadda guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohodimaha cabdikariin axmed xasan ayaa tilmaamay in guddiga uu wakhti gelinayo in la dhagaysto aragtida ururada siyaasadda waxaana uu tilmaamay in ururada ay jaangoyn doonaan siyaasadda dalka saa la socotaan sharci weynoo waxaa jira doorashooyinkuu baarlamaanka soo maray oo sidiisa in loo dhaqangeliya ay tahay laakiin sometimes fasiraaddiisa waxaa laga yaabaa inay dhowr meeloo kala duwan qofba si u fasirto marka maadaama aan haysanno legal departmentsyadeenni iyo sharciyaqaanadii iyo guddiga u badan xibno badanoo garyaqaana ah waxaan rabnaa inaan isla fiirino exactly qaabka fasiraadda exactlyga ah oo aad rabtaan inaad usoo buuxisaan applicationkiina annagu waxaan u joognaa har iyo habeenna u taagannahay idinka- idinla garab taagannahay inaan idiin fududay inaad noqotaan urur rasmi ah oo soomaaliya ay leedahay inaad marka ugu horeysa noqotaan insha allahu tacaala taa waxay idiin fududayn doontaa inaa xisbiyadii waaweynaayo dalka aad jaanis u heshaan inaad ka mid noqotaan saa la socotaanba faa'iidada aad leedihiin ay leedahay inaad noqotaan urur rasmi ah maalintii shahaadada aan idin siino ood noqotaan urur rasmi ah waxaad tihiin real stakeholderka soomaaliya siyaasadda doodda ugu weyn oo siyaasadda soomaaliya idinka hagahaya hal stage a idiin dhiman inaad noqotaan xisbiyada qaran oo waaweyn laakiin maalinkii shahaadada laydin siiyo oo shuruudaha soo buuxisaan xaqa waxaa u leedihiin inaad soomaaliya siyaasaddeeda jihaynta qayb ka qaadataan annagana taasaan diyaar idinkula nahay waxaan rabnaa maadaama atiin rugcadaa siyaasiyiin u badan dalka jecel raba dalka inay siyaasaddiisa hagaan inaan maanta ka faa'iidaysanno konferensigan dood wadaaggan qaabka ugu fiican aan u noqon lahaydeen urur rasmi ah iyadoo sharciga iyo qawaaniinta dalka u dheggan aan la man- aan- aan la dhinac marin insha allahu tacaala shirka sanadlaha ee qiimeynta iyo dib uegista caafimaadka dalka ayaa maanta galay maalintiisii labaad weriye axmed cali ayaa warkan eegaya waxaa maalintii labaad magaalada muqdisho ka socda shirka sanadlaha ee qiimeynta iyo dib u eegista caafimaadka dalka oo uu shalay furiyay wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada dr cali xaaji aadan abuubakar shirka oo sanadkiisi ugu horreeya la qabanayo ayay dulucdiisu tahay isla xisaabtanka bahda caafimaadka waxaana si qoto dheer loo eegayaa xaaladda caafimaad ee dalka waxyaabaha qabsoomay iyo gaabiska jira ee wax kaqabashada u baahan waxaana maanta shirka guddoomiyey agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyadoo qodobada kasoo baxa shirkana loo adeegsan doono qorshe hooleedka bahda caafimaadka ee sanadkan iyadoo lala jaan qaadayo qorshaha isbeddelka qaranka ee shanta sano ee soo socota wasiirka caafimaadka koonfur galbeed siciid axmed cali iyo qaar kamid ah bahda caafimaadka ee ka qaybgalay kulanka ayaa hadallo kooban ka jeediyey madasha xilligan la joogo waxaa muhiim ah inaan ogaano sida health sectorkeeni u shaqaynayo waxyaalihii guulaha la gaaray iyo waxa caqabadaha taagan ayadoo haddeer aan ognahay eh, health sectorkii ama adeeg bixintii caafimaadku xaqiiqdii in daruufo badan iyo xaalado badan ay wajahayaan marka cid weliba kulankaan iyo qabanqaabadiisa kasoo shaqaysa xaqiiqdii mudnaanteeda iyo mahadnaqeeda ay leedahay waxaan qiyaasayaa maalinka xiritaanka wixii ka dambeeya oo kulankan la xiro inay kasoo bixi doonaan waxyaalo miro dhalla oo adeeg bixinta caafimaadka ama sektorka caafimaadka caafimaadka soomaaliya xaqiiqdii wax badan ka bedeli doona ayaan qiyaasaya xaqiiqdii ujeeddada guud ee shirkan loo qabanayo wuxuu ahaa in sanadkiiba hal mar ay isugu yimaadeen dhammaan eh, bahla caafimaadka ee ka shaqeeyo eh, horumarinta caafimaadka eh, si loogu ogaado heerka caafimaad ee waddanka meesha uu maraya iyo heerka uu gaarsiisan yahay sidoo kaleeto waxaa la ogaanayaa sanadkii hore iyo sanadkan maxaa isbeddel ah oo yimiday halkan waxaa lagu soo bandhigay eh, xoogaha caafimaadka eh, adeegyadii la qabtay iyo sidii loo qabtay mid kasta waa laga hadlay hadday ahaan lahayd hooyadii dhallaanka dhimashadooda sidoo kaleeto talaalka ayaa laga hadlay guulihii laga gaaray dhammaan componentska oo caafimaadka ka kooban yahay ayaa laga hadlay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha caafimaadka dowladda xubnaha ka ah ayaa soo jeediyey xogahaas shirkan waa shir sanadla ah oo ay wasaaradda caafimaadka soo qabanqaabisay ujeedkiisuna yahay isla xisaabtan maxaan ku soo kordhinay caafimaadka dalka muddadii sanadkii aan soo dhaafnay ma- inagoo ka kooban dowladdii iyo deeqbixiyaashii u n t agensieskii iyo dhammaan marka waa shil isla xisaabtaba waxaa lagu eegayaa xaaladda guud ee dalku marayo marka loo eego caafimaadka in general waxaa kaloo hoos loo eegayaa sidee baynu kor ugu qaadna taas markaa waxaa ka dhalanaya qorshe howleed la rabo dhammaan ay ku heshiiyaan deeqbixiyaasha taageera caafimaadka iyo u n agenceska iyo dhammaan enjiyooyada iyo hogaanka guud ee wasaaradda caafimaadka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya dr guuleed cabdijaliil ayaa tilmaamay in shirka qiimeynta iyo dib u egista caafimaadka dalka uu xooga saari doono tayeenta adeegbixinta caafimaad iyadoo lala jaan qaadayo qorshaha isbeddelka qaranka ee shanta sano ee soo socota maanta oo maalintii labaad oo shirka maaragtay sida wadajirka ugu qiimeynayno caafimaadka dalka waxaan ku faraxsanahay in maaragtay uu shalay maalinta koowaad ahayd si habsimile u dhammaaday oo ay dhinacyada isugu yimid dowladda iyo hay-adihiiba ay maaragtay halkaa isku dhaafsadeen doodo wax ool ah oo maaragtay khuseeyey qeybaha aan xoogga saarayn oo ahaa adeeg bixinta caafimaadka dhismaha sistamka caafimaadka xogta caafimaadka iyo sidii lagu heli lahaa dawooyinka iyo qalabka oo maaragtay qeyb ka ah adeeg bixinta caafimaadka dalka iyo doodaha oo ay qeyb ka ahaayeen sida loo hormarin lahaa maalgelinta caafimaadka dalka iyo qiimeyn lagu sameynayay saameynta uu ku yeeshay xakintii ku timid deeqdii soomaaliya iyo keeni jirtay si lamida dalal kale adduunyada maraykanka iyo sida guud sida qorshayaasha qaranka oo hadda la dejinayo qorshaha isbeddelka qaranka iyo ay u jaanqaadi lahaayeen qorshaha wadajirka ay wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha bahwadaagta ay ku allaan garaynayaan maxay ahayd qorshaha guud ee qaranka doodahaas waxay maaragtay si nuxur leh ay u bidhaamiyaan halka aan aadi doono shanta sano soo socota marka waxaan rajaynayaa in maantana si lamid ah sidaasoo kaleete inay maaragta ka qayb qaataan doodihii doodo lamid ah halkan ka dhacaan wax ku oolan ay ka soo baxaan waaxda warbaahinta gobolka banaadir ayaa suxuufiyiin ka kala socotay qaybaha warbaahinta u soo xiray tababar ay ku baranayeen tabinta doorashooyinka weriye cabdicasiis ibraahim ayaa warkan muqdisho ka soo diray
saxafiyiintan oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee warbaahinta ayaa ka faa'iidaystay tababar ay ku baranayeen tabinta doorashooyinka iyo dimuquraadiyadda aqoon kororsiga waxaa soo qabanqaabiyey waaxda warbaahinta ee maamulka gobolka banaadir muddada saddexda cishaa ee u socday wariyaasha ka qayb galay aqoon kororsiga ayaa macallimiinta bixinayay tababarka waxay siiyeen cashiro ku saabsan sidii saxafiyiintan ay u noqon lahaayeen kuwa aqoon duruqsan u leh tabinta doorashooyinka qof iyo codka ah islamarkaana la filayo inay dhowaan ka dhacaan dalka agaasimaha guud ee waaxda warbaahinta maamulka gobolka banaadir cabdulaahi wiish ayaa ku booriyey wariyaasha ka qayb galay tababarka in ay u diyaargaroobaan tabinta doorashooyinka islamarkaana dadka aan codka lahayn ay codkoodu u baahiyaan dadweynaha
saddexda beri waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iideen sidaad u jibin laheedeen maadaama aad tihiin suxufiyiin loo baahan yahay inaad iska dheeraysaan eexda ninjeclaysiga marka aada wariyo tahay qofna uma shaqaysto waxaa u shaqaysaa shacabka soomaaliyeed malaayiinta aan awoodin in codkooda baahiyo waxaa tihiin dadkii soo bandhigi lahaa haddii la rabo in wax loo tabiyo dadku u tabin lahaa haddii codkooda lasoo qaadi lahaa dadka qaadi lahaa ayaa tihiin marka waxaan malaynaha saddexda maalmood casharadii aad ku qaadateen in faa'iido badan aad ka qaadeen insha allah waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow in ayadana aan tababaro saan oo kale inaan qaban doono si aan ula jaan qaadno mar walba xaalka iyo meesha uu maraya wacyiga dalka uu maraya xildhibaan cabdiraxmaan dheere ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya arrimaha caafimaadka ayaa wariyaasha u soo xiray tababarkan soconayay muddada saddexda cishaa oo ay ku baranayeen arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo dimuquraadiyadda runtii wax fiican waaye dhallinyaradan waxaa waaye dhallinyaro soo korayso oo maxaa la dhahay ubinii waddanka ah doorashadana waxaa loo baahan yahay si hufan oo cadaalad ku jirta in loo soo tabiyo in qabiilka iyo waxyaabaha kale laga dheeraado oo qof walba wuxuu arko oo munaasaba oo fiican uu sheego because qofka wariyaha wuxuu sheego waa lagu xiri karaa caddayntii u noqonaysaa marka inuu qofku wax u hubo oo xaqiiqa bis uu ka hadlo aa loo baahan yahay marka insha allah waxaan idinku yimid dhiirigelin inaan kasoo qayb galo markhaati ka noqdo inuu wadanka doorasho qof iyo cod u socdo maadaama dadka isku diyaarinoo yihiin dhalinyaro kala duwan dhinaca dalba ay ka diyaar yihiin insha allah waxaan kaloo rabaa inaan ku darsado hal wax oo ka duwan waxa hadda aa wadaan maadaama ay joogaan dalka dad badan oo baahiyo gaara qabo sida dhagoolayaasha oo kale tvda wadankan loogama hadlo luqadda sign language-ka marka waxaa jirta gabar barofesoorada ingiriiska wax kusoo baratay oo iskool ka furta halkan marka waxaan jeclaa inaan idiin ballamiyo oo ayadana idiin faa'iidayso wax idin barto sida loo loo loogu hadlo sign language-ka maadaama dadka dhagoolayaasha ay nambarkooda badan yahay ay xuquuq leeyihiin ay rabaan inay ogaadaan wadanka waxa ka socda markaas lama socda maadaama dhagool yihiin dhegeystayaal halka warkaas uu idinkaga imaanayo waa radio jowhar shabeellaha dhexe hirshabeelle soomaaliya haatanna wararka dibadda waxaa maanta laga furay maxkamad military wadanka congo taasoo lasoo taagay ilaa lixdan askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda dimuqraadiga congo kuwaasoo ay ku jireen laba dumar ah oo la shaqaynayay ciidaysanayaasha ayaa la horkeenay maxkamadda militariga ee butembo oo ku taalla magaalada musiyeni ee gobolka waqooyiga kivu askartan ayaa waxaa lagu soo eedeeyey in ay ka carareen cadowgooda inay dhac iyo kufsi iyo baadba ay ka geysteen xarumo ay ku sugnaayeen oo lagu kala magacaabo lubero center kimbulo iyo musiyaane falaagada m nty tree ayaa qabsata dhul ku yaala bariga d r c tan iyo markii uu bilowday duulaanka bishii lasoo dhaafay dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray caawa oad kala socoteen radio jowhar waanaga intaa ciddii warkeena seegan waxaad dib ugu daalacan kartaa bartaynu ku leenaha facebooka iyo weliba www radio jowhar net